iyadoo ay inta badan tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ay ka siman yihiin dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee soo wajaha taasoo ay ka mid tahay waxbarasho la-aanta iyo goobo caafimaad oo aan ka jirin inta badan tuulooyinka gobolka shabeellaha dhexe tuulada koonge ayaa ka mid ah deegaanada ay dadkeedu u baahan yihiin daryaal dhan walba ah iyadoo ay tuulada kusoo barakaceen qoysas badan oo danyar ah sida uu reediyo isnaa u sheegay guddoomiyaha tuuladaasi maxamed shariif muumin
marka la yidhaahdo deegaanka tuuladu koonge waa xaafad ka kooban shan xaafadood way ballaaran tahay way baaxad weyn tahay haddana ma haysato inta ugu badan shanta xaafadood meeshu markay saas u ballaarato nidaam in yeelato oo maxaan kuu sheegaa oy gaarto amba ha noqoto xag caafimaad amba ha noqoto xag waxbarasho amba ha noqoto xag dhan walba noloshu bili'aadanimada xiriirinayso xoogaa yaro waa gaabisaa sida hadda aad dareemayso dadka waxay ku tiirsan yihiin haddaan nahay annagoo soomaali khaasatan hirshabeelle beer iyo xoola beertii iyo xoolihii beerihii waa iska aragtay haddo anyax waa socdaa beybax waa socotaa dhibaato badan cuncunaa jaro simanka la falay iyo macalla maxaan ku sheegaa iyo dalagii inta badanbo waa eberwa dabeeshaa qaada waxna biyaa dili waxna cayaanaa cuni waxna waaba iska gubteenba wax walba ilaaha keeno ilahan kumahadaynaynaa magaalada hadda annaga waxaan hoos tagnaa hirshabeelle khaasatan jowhar degmada jowhar aqabad degmada iska haysato waa jirtaa iyada hadda caasimaddii iyada waa kala go' yihiin sidaad aragteen amba aad ogtihiinbo shacabku amba ha noqdo kii gobolka amba ha noqdo kii hoos imaanayo tuulooyinka intaba marka waa saamay karaa dhibka dabcan waa way isku xir yihiin dadka nolosha markuu intaasaanu hadda annaga aan aragnaa waana isaga qanacsano wixii alla noo keeno si hadda uun wax hadda uun hadda saaciidaad badanna ma haysanno oo waxyaaba kor ka cakiran
waxa uu guddoomiyaha codsaday in wixii ay awoodaan maamulka iyo shacabka hirshabeelle ay u sameeyaan dadka ku dhaqan deegaanka kongo
waxaan dalbanaynaa waxaan rabnaa kow goob caafimaad labo waxbarashada waxaan kaloo haddana dalbanaynaa deegaanku waa weynaaday oo tuulidu haddu aaday baaxaddeeda u ballaaratay waa shan xaafadood iyo barakacyaal badan oo ku soo barakacay oo dabcan la dhacay in haddana meesha ku noolaa karaan oo iska degay oo shanta xaafadba kasii badan marka waxaan dalbanaynaa wax allaale iyo wixii uu markaas gargaar ah oo nagula saacidayo dhan walbay noqoto waa u baahannahay
dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada jowhar ayaa inta badan cabashadoodu tahay xarumo caafimaad iyo waxbarasho midaasi oo ay doonayaan in laga taageero